بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة الصلاة لغة والدعاء صلاة دنك لغة وحل إرادة الدعاء في اللغة في لغة العرب وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaya qofka haddii loo yeero ee dacwada uu yacni inuu dacwada ajiibo wuxuu yidhaahday hadduu muftir yahana falya'kul wain kaana saa'iman falyusalli hadduu sooman yahana falyusalli muxuu ula jeedaa falyusalli bimacnaa falyadcuu ha duceeyo xagga sharcigana salaadu waa aqwaal iyo afcaal muftataxatu biاtakbiir mukhtatamatu biاtasliim waa aqwaal iyo afcaal qofka uu la imaanayo lagu furfuranayo takbiir laguna khatimayo tasliim laakiin markaa fiiriso jihada luqada iyo dhanka sharciga way isa soo gelayaan sababtu waxaa waaye salaada lagu furfuranayo takbiirta ee lagu khatimayo tasliimta afcaal iyo aqwaalna ka kooban duco baa ku jirta oo qofka markuu salaada u taagan yahay waxaa arkaanta ka mid ah qiraa'atu lfaatixa faatixana qeybteeda dambe waa ducaa ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaa aakhiri suura sidaasoo kale fi rukuuc fi sujuud fi ljuluus intaba adkaartuu la imaanayo duco kama marna idan asalaa oo bimacna ducaaa min xayu luga isla salaadii sharciga ahayd bay ku dhex jirtaa salaada sharciga laftirkeeda duco fara badanaa ku dhex jirta marka tacriifkii lugawiga ah ee salaada kama marna midka sharciga waa isa soo gelayaan salaaduna waxay ka mid tahay min arkaani اlislaam nabigu salى اllahu alayه waslm wuxuu yidhaahday xadiid cabdillaahi ibnu cumar oo bukhaari iyo muslim labaduba ay soo saareen buniya alislaamu calىa khamsin shahaadaة an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الsalaa salaadu waxay ka mid tahay marka waxyaabaha islaamka uu ku taagan yahay waa tiir ka mida tiirarka islaamka bal salaadu waxay martabadeedu ay tahay alrukn اthaani fi lislaam waa tiirka labaad tiirka koowaad waa ashahaadataan tiirka labaadna waa asalaa salaada qofkii inkira wujuubkeeda waa kaafirun biijmaaci اlmuslimiin qofkii inkira salaada inay waajib tahay waa qof gaala biijmaaci اlmuslimiin ijmaacaasna waa mid mutayaqana maxaa yeeley salaadu waxay ka mid tahay min alashyaai almacluumati fi ddiin bidaruura qof walba oo soo islaama oo muslima wuxuu og yahay in salaadu ay waajib tahay qofkii marka inkira oo yidhaahda salaadu wax jira ma ahan sharcina maaha in la tukado qofkaasi waa kaafir muslimiintuna waa isku waafaqsan yihin usan muslim ahayn qofkii salaada ka taga kasalan wa tahaawuna kaas culimmadu waa isku khilaafeen qofkii salaada ka taga kasalan wa tahaawunan kasalan wa tahaawunan waxaa ku baxaya juxuudan yacni diidmo qofkii uga taga hadda waa kaafir waa kii lasoo sheego waa gaal laakiin qofkii salaada uga taga wahsi iyo fududaysi darteed asagoo qirsan in salaadu ay waajib tahay waa muctarif biwujuubi salaa waa qirsan yahay salaaddu inay waajib tahay ma inkirsana laakiin haddana salaada ma tukado culimmadu aaday iskugu khilaafeen qofkaa xukunkiisa qolo walbana waxay daliishadeen adilla oo ay u cuskanayaan qowlka ay aaminsan yihiin inuu sawaab yahay ay u xujaysanayaan qolo walba oo labada qaybood ka mid ah waxay yidhaahdeen annagaa jumhuurtiya jumhuurulculamaa waa qowlkeenay qabaan bay qolo walba inay jumhuur yihiin bay sheegteen laakiin markii laga hadlayo a'ima alarbaca markii laga reebo axmed ibnu xambal saddexda kale waxay qabaan inuusan taarku salaadka kasalan wa tahaawunan uusan kaafir ahayn uu yahay muslim faasiq oo mujrima laakiin madhab alxanaabila waa inuu yahay kaafir khaarijun min almilla uu yahay qof diinka ka baxay inkastoo imaamu axmed raximahullah riwaayad kale laga wariyey oo uu yacni ka muuqato inuu leeyahay ma gaaloobayo riwaayad kaleo ma gaaloobayo uu leeyahan waa laga wariyey axmed laakiin sida mashhuurka madhabulxanaabila waa inuu gaal yahay qofka taariku salaadka kasalan watahaawunan qofka salaadda uga taga wahsi iyo fududaysi waxay leeyihin waa gaal qolada qabta inuu taariku salaadka gaal yahay laftirkooda waa isa sii khilaafeen oo waxay isku khilaafeen markuu taariku salaadka gaaloobayo ma salaada hadduu ka tago bilkuliya miya mase hadduu marna tukado marna ka tagahay waa kaafir qaar waxay yidhaahdeen taariku salaadka gaaloobaya ee diinka ka baxaya waa midka salaada ka taga bilkuliya oo aan marna tukan oo waxay leeyihin hadduu marna tukado marna uu ka tago ma gaaloobayo dad waxaa jira ramadaanka keliya tukada bisha ramadaan markii la gaaro ayuu tukanaya ramadaan markii laga baxana salaad isma yaqaanaan oo dib usoo fiirin maayo waxaad moodaa salaada faradkeedu inuu isna bisha ramadaan yahay sida soonka ramadaan oo kale in sanadkiiba bishaas keliya salaadeeda tukanaya waktigaasuu la eeganaya kaasoo kale gaal miyaa mase ma ahan way isku khilaafeen qoladaasi oo waxay leeyihin midkaasi marna tukanaya marna ka tegaya qola waxay leeyihin waa gaal maxaa yeeley wuxuu soo gelayaa magaca ataariku salaa qolana waxay yidhaahdeen gaal ma ahan maxaa yeeley tarkiga waa atarku bilkuliya gebi ahaan wixii in laga wada tagaa tarki la yidhaha bay yidhahda amaa qofka wixii inuu marna sameeyo marna ka tago tarki lama yidhaahdo qofkaasi lama yidhaha waxaasi waa ka tegay gebi ahaan ilaa xadiidka waxaa ku jirta man tarakahaa faqad kafara taraka yay ku dhawoobaysaa qola waxay yidhahdeen qofka gebi ahaan ka taga qolana waxay yidhaahdeen hadduuba salaada ka tago marna ha tukado marna yuusan tukan hadduu mararka qaar ka tago waa gaal bal qaarkood waxay leeyihiin hadduu hal salaad iyo laba salaad ka tago waa gaal waa diinka waa ka baxaya hadduu camdan uga tago khilaafkaas wuxuu usii dhexeeya qolada qabta in taarku salaadka uu gaal yahay qolada kale waa jumhuurulculamaa inkastoo qolada kale ayaguna ira anaguna jumhuuraan nahay laakiin culammadu inta badan madhabuljumhuur waxay u tiiriyaan inuusan taarku salaadka kaafir ahayn haddii uu salaada uga tago kasalan wa tahaawunan inuusan gaaloobeyn waa madhab aljumhuur culimo fara badanaa qabta oo mutaqadimiin iyo mutaakhiriin intaba leh oo imaamu shaafici ka mid yaha raximahullah iyo keyrkiiba culimmada qabta in taarku salaadka uu gaal yahay waxay daliishanayaan adilo uu ka mid yahay xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yihi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafara cahdiga iyo ballanta annaga iyo ayaga noo dhexaysa salaada waayo qofkii salaada ka taga faqad kafara waa gaaloobe riwaayadda axaadiidda qaar waxaa ku timid bayna alcabdi waalkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimo waxaa u dhaxaysa ka tegidda salaada faman tarakahaa faqad kafar qofkii salaada ka taga waa gaaloobe waxa ay deliishadeen culamada taarku salaadka gaalaysiinaya oo ugu cad waa xadiidkaas waay waa xadiidtaas dhahaysa ama tilmaamaysa in qofkii salaada ka tagay uu gaaloobayo amaa adilada kale ay deliishadeen waa laga sariixsan yahay waxaa ka mid a xagga qur-aanka adilada ay deliishadaan qwl اllahi caزa wajل fain taabuu وأqaamuu الصalaaةa وaآatwuu الزakaaةa faإkhwaanukm fi اdiin hadday toobad keenaan salaada ay ogaan zakada ay bixiyaan faإkhwaanukum fi اdiin waa walaalihim fi اdiin mafhuumka aayadda waa maxay haddii intaan aan laga helin falaysuu biikhwaanikum walaalihiin maaha walaalnimada la sheegayna waa maxay walaalnimo nasaba miya mase waa walaalnimada islaamnimada way waa alukhuwa fi lislaam idan walaalo idin ma ahan haddii aayadda laga fahmayo macnaheedu waxa waaye muslimiin ma aha waxay yidhahdeen marka aayaddu waxay daliil u tahay in taarku salaadka uu kaafir yahay laakiin waxaa lagu xujeeyey culimmada dhahaysa taariku salaadka waa gaal taariku zakaa waa gaal ma dhahayaan qofka hadduu zakada bixi waayo ee uu diiday inuu zakada bixiyo wuxuu u diidaya ma ahan inuu diidan yahay wujuubkeeda laakiin bukhlan hadduu zakada u diiday inuu bixiyo waa alla bakiile hantidii gaal miya qolada taariku salaadka gaalaysiinaysa waxay leeyihin ma gaaloobayo waxaa la yidhi marka haddii kii zakada diiday uusan gaaloobeyn meeshaan salaad iyo zaka waa la isku cadfay fain taabuu waaqaamuu salaa wa aatow zakaa haddaad tidhaahdaan salaada midka ka tegay waa gaal oo aayaddanaa noo daliila waxaa la leeyahay zakada kii ka tegana dhaha waa gaal isla aayaddanaa u daliile ilan fa ikhwaanakum fi ddiin sidaad uga fahamteen salaada zakadana looga fahmi karaa lidaalika aayadda fain taabuu ay fain aslamuu hadday toobad keenaan oo kufriga ka toobad keenaan oo ay soo islaamaan salaada iyo zakada ay la yimaadaan fa ikhwaanakum fi ddiin ilan waa dad soo islaamay calaa kulli xaal aayaddaas sariix kuma ahan in taarku salaadka uu gaal yahay kuma cadda ahlulcilmiga ka soo horjeeda qowlkaas waa jumhuurulculamaa ayagu waxay leeyihiin qofka hadduu salaada ka tago kasalan wa tahaawunan ma gaaloobayo xadiidkan aada daliishateenoo faman tarakahaa faqad kafarana waxay yidhahdeen waa kufrun duuna kufrin adiladana in badan waa soo aragteen ama waad maqasheen kufri la leeyahy waa kufrun duuna kufrin maxaa yeele alkufru kufraani kufriga laba nooca kufri akbara iyo kufri asqara waxay yihahdeen kii asqarka ahay waay kan waxaana tusinaya bay yihahdeen qofka inuusan taarqofka taarku salaadka inuusan ku gaaloobaynin ka tegidda salaada kasalan oo uga tago xadiid xudayfa markuu xudayfa sheegay inay imaan doonaan fii aakhiri zamaan qolo laa yadruuna masadaa ma yaqaanaan salaad wax la yidhaahdo soom wax la yidhaahdo waxayna leeyihiin adraknaa aaba'anaa yaquuluuna laa ilaaha ila allah waxaan soo gaarnay aabbayaasheen oo dhahaya laa ilaaha ila allah annagu intaasaan naqa xudayfa la weydiiye waxaa la yidhi maxay ku taraysaa laa ilaaha ila allah haddaysan salaadba tukanaynin markaasuu yidhi tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar laa ilaha ila allah naaray ka badbaadinaysaa mana tukadaan laa ilaha ila allah naaray ka badbaadinaysaa waxay kaloo deliishadeen xadiidkii shafaaca markii naarta laga soo saaro cid walboo naar mudnayd waxaan ka wada cid walbo muslima oo fii qalbihi iimaan ku jiro markii naar laga soo saaro ayaa xadiidka waxaa ku timid in allah subxaana wa tacaala uu naarta ka soo saarayo qowman lam yacmaluu khayran qad qolo weligood aan wax khayra samayn asluliimaan ay haystaan towxiidkii bay haystaan waa muslimiin laakiin wax kaloo khayra ay weligood sameeyeen ma lahan lam yacmaluu khayran qad lam yacmaluu khayran khayrkaasi waa nakira muxuuna dhacday waa fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum aya khayr wax khayra ay sameeyeen ma lahan khayrka aysan samayn salaadaa soo gelaysa haddana maca daalika waa laga soo saaray naarta ma-aalkooda wuxuu noqday ila aljanna waxaadna moodaa qowlkan dambe inuu xoog badan yahay oo ah taarku salaadka inuusan ku gaaloobeyn ka tegidda salaada kasalan wa tahaawunan laakiin waa mujrim waa faajir waa qof dembi weyn ku jira maxaa yeele wuxuu ka tegey rugni weyn oo ka mid a arkaanta islaamka waxaana suuragala bay yidhahaan culimmadu culimmada qabta inuu muslim yahay waxay leeyihin waxaa suuragala xataa dembigan uu ku jiro inuu marka dambe u gudbiyo ila alkufri maxaa yeele dembi yar ma ahan salaadoo la sahladaayo khatar badan bay leedahay alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi raximah اllah wuxuu leeyahay kitaab cadiima oo la yidhaahdo tacdiimu qadri salaa tacdiimu qadri salaa waa kitaab fawaa'id badan oo salaada aada uga hadlaya iyo qadarka salaada fi shariica alislaamiya iyo axaadiidka ku soo aroortay fadaaisha salaada iyo aaaarta yani salaf laga soo naqliye ay ku tacaluqda salaada wuxuu u bixiye tacdiimu qadri salaa weyneynta qadarka salaada waa kitaab mujalada qaala asalaatu lmafruudatu salaadaha la farad yeelay khamsun waa shan adduhru duhurka ugu horeeya salaadaha la farad yeelo waa shan salaada koowaad adduhru wa awalu waqtihaa waqtigeeda midka ugu horeeyana waxa waye zawaalu shamsi qoraxda oo zuusho zawaalu shamsi waxaa loola jeedaa maylu shamsi min kabidi اsamaa ilaa jihati اlmaqrib waa maylu shamsi waa qoraxdo iilato w waxay ka iilanaysaa samada dhex bartamaheeda waxayna u iilanaysaa ilaa jihati اlmaqrib jihada galbeedka oo ay qoraxda u dhacdo waqtigaasa waxaa la ihahdaa waqtu zawaal qoraxdu markay soo baxdo siday u soo socoto waxay soo istaagaysaa dhex bartamaha samada markaasay dhexday taagan tahay hadday dhexda taagan tahay in yare waxay u iilanaysaa jihada maqribka waa jihada galbeedka qoraxda u dhacdo iilashadaasa waxaa la ihahdaa zawaal markay saa u iilato hoosaa dhalanaya soo ma waqtigaas waxaa la ihahdaa waqtu zawaal salaatu duhri marka waktigeeda ugu horeeya waa zawaalu shamsi waa qoraxdu iilata wa aakhiruhu aakhirka duhurkana idaa saara dillu kulli shayin waa shay walba harkiisa hadduu noqdo midlahu asigoo kale shay walba harkiisa markuu asiga la ekaado ayaa salaada duhur waktigeeda ugu dambaysa bacda dilli zawaali zawaalka harkiisa kadib laba laba dilli ayaa halkaani jirta dilli iyo har qofka asiga ka dhalanaya iyo midkii zawaalka uu keenay bacda dilli zawaal wuxuu ula jeedaa qoraxdu markay iilashada bilowdo haraa dhalanaya soo maaha harkaasi xisaabta kuma jiro harkaas wixii ka dambeeya haddii harkaagu adiga kula ekaado markaasaa salaatu duhri u dambaysa waa bacda dilli zawaal zawaalkay iilashada harkiisa kadib oo ku dari maysid macnaha kaa duhurka marka wuxuu ka bilowdaa oo waqtigiisa ugu horeeya waa azawaal waxaa ugu dambeeya qofka harkiisu markuu asiga la ekaado idaa saara dillu kulli shayin shay walba harkiisa markuu noqdo milahu asigoo kale shay walba ama adiga qofka shaksigiisa ha noqoto ama shay kaloo la taago markuu harkiisa asiga la ekaado ayuu duhurka waqtigiisu ku egyahay walcasru casirkuna walcasru salaada labaad waa salaada casir wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeyana waa aziyaadatu calaa dilli lmithli in laga dheeraado ou ka zaa'id noqdo calaa dilli lmithli harkii lamidkiisa yani harkii la mid ahaa shayga inuu wax yar ka dheeraado inuu harku wax yar hore u baxo shayga harkiisa inuu wax yar ka dheeraado shaygu markuu harkiisa la ekaado maxaa ku eg duhura ku eg harku markuu wax yar shayga ka dheeraado waxaa ka bilaabmaya casir jumhuurulculamaana waxay qabaan duhur iyo casir wakti ma wadaagaan laa yashtarikaani fi lwaqti wadaag kama dhexeeyo wadaag kama dhexeeyo waana isa saaran yihiin xagga waktiga laakiin wakti mushtaraga oo la leeyahay duhurkiina waa gebagabadiisa casirkiina waa soo gelaya waktigaasaa ka dhexeeya wadaagaan ma jirto duhur iyo casir laakiin labada waqti ee duhur iyo casir waa isa saaran yihiin markuu harkaagu adiga kula ekaado duhur waa dhammaaday wax yar markuu harka harku kaa dheeraado maxaa bilaabmaya waqtulcasriya halkaa ka bilaabmaya wa aakhiruhu ay aakhiru lcasri fi likhtiyaari doorashada dhexdeed yani fi lwaqti alikhtiyaari ilaa dilli lmithlayn ilaa harka laba jibaarkii way shayga harkiisa inuu ku laba laabmo markuu waktigaa gaaro waa waqtu likhtiyaar macnaha wuxuu ka wadaa waa wakti qofka uu tukan karo oo aan gaarin waktigii karaahiyada ama laga fiicnaa oo u banaantaa weli inuu salaada tukado muxuuna ugu sheegay ikhtiyaar waxay yidhahdeen waa alwaqtu aladii yakhtaaru cadama taakhiiri salaati canhu waa waktiga uu dooranayo inuusan salaada kadib dhigin waktiga uu rabo inuu doorto inuusan salaada kadib dhigin waa markii harka shayga uu asiga ku laba jibaarmo wa fi ljawaasi bannaanaanshaha dhexdiisana ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacdo yacni waktiga ay kuu bannaan tahay inaad casir tukato waa waktigaasi harku markuu laba jibaar noqdo laga bilaabo ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacayso qoraxdu hadday dhacdo casir waktigii miyaa jira wakti casir ma jiro culamada qaara waxay ka cabiraan meeshaan dambe alwaqtu lidiraari bay yidhaha waa waktiga daruuriga daruuradaa keenaysa waktiga maaha wakti ikhtiyaar oo la doorto waa wakti salaadu ay waktigeedu sii gabagaboomayo uu sii dhammaanayo waktigaani ma aha ikhtiyaari waa wakti daruurada ay keento way laakiin salaadu way jirtaa waa ansaxaysaa man adraka rakcatan min alcasri faqad adraka asalaa qofkii ragco casirka ka mida soo gaaro salaaddii waa soo gaaray sala waktiga casirka haddaad ka soo haleesho qadar ku filan hal ragco hal ragca maxaa lagu tukan karaa in yaraa lagu tukadaa soo maaha intaasi haddaad salaada casr ka soo gaarto waktigeedu waa soo gaartay salaadaasi waxay noqonaysaa salaad aan qada ahayn bal waa salaad aada waktigeedii tukatay wey marka ilaa quruubi shamsi ayuu soconayaa waktiga casirka laakiin maxaa u fiican in la tukado awalulwaqti saasaa u fadli badan waalmaqribu maqribku waa salaada saddexaad waalmaqribu iyo maqribka ile salaaduhu waa shan buu ku yidhi alduhru waalcasru waalmaqribu wa waqtuhaa waqtiga maqribkuna waaxidun waa hal hal waqti wey wa huwa quruubu shamsi waana qoraxda dhexdeeda biquruubi shamsi ayuu salaada maqrib ku soo gelaysaa wa bimiqdaari maa yu-adinu iyo qadarka mu-adinku uu adimayo wayatawada-u uu ku weysaysanayo wayasturu alcawrata cawrada uu asturayo wa yuqiimu salaata salaada uu aqimayo wa yusalli uu tukanayo khamsa rakcaatin shan ragcadood maqrib oo dhanba waqtigiisa waa intaasuu leeyahy qadarkaana maqrib kuu jiraa qadarkan waxay ka badan wuxuu leeyahy salaad maqrib waa ku dhaaftay maqribka wuxuu kusoo gelayaa dhicidda qoraxda ilaa goormuu sii jirayaa maqribka wuxuu ku yidhi waa bimiqdaari maa yu-adinu qadarka uu ku adimayo mu-adinka wayatawada-u uu ku weysaysanayo wayasturu alcawrata cawrada uu asturayo wayuqiimu salaata salaada uu aqimayo wayusallii khamsa rakcaatin shan ragcana uu tukanayo intaas qadar la eg waayo qadarka maqribka intaa qadarka aada ku qabato waa waqtiga maqribka wixii intaa ka dambeeya maqrib ma jiro imaamu shaafici raximah ullah laba madhab uu ku leeyahay masaladan almadhab اljadiid iyo almadhab اlqadiim madhabkan hadda sheiku uu ka hadlay raximah اllah uu sheegay waa aljadiid waa madhabkii dambe ee shaafici uu ku tegay raximah اllah madk madhabka horena waa alqadiim madhabka hore waa alqadiim madhabka qadiimka ah waxa waaye maqribka wuxuu ku soo gelayaa biquruubi shamsi wuxuuna soconayaa ilaa la waayo ashafaq alaxmar gaduudka iftiinka qoraxda uu reebay ee samada saaran markay qoraxda dhacdo kadib ilaa gaduudkaasi la weynayo uu baaba-ayo ayuu maqribku jirayaa haddii gaduudkaasi la waayo waqtulcishaabaa soo gale uu baaba-o madhabka qadiimkaana ka raajixsan madhabka jadiidka madhabkan jadiidka ay tahaya in qadar lagu lagu adimo oo lagu weysaysto oo cawro lagu asturo oo salaad lagu aqimo shan ragca lagu tukada sawaab maahan waktigan aada u yaryahay maqribkuna intaa waa ka dheeryahay waqtigiisu maqribku waqtigiisa intaa waa ka dheeryahay sida saxiixa waa almadhab alqadiim waana madhabka ay yani qadiimkaahi waa madhabka ay rajaxeen culimo badan oo ka mid a shaaficiyada laftirkooda shaaficiyada qaar badan oo ka mid a madhabka qadiimka ay rajaxeen waxaana madhabkaas u daliila xadiid ku jira fi saxiixi muslim oo nabiga calayh isalatu wasalaam wuxuu yihi waqtu salaati almaqribi maa lam yaqib ashafaq maqribka waqtigiisu waa maa lam yaqib ashafaq waa intuusan shafaqa maqnaan wey shafaqu waa maxay waa gaduudka qoraxda qoraxdu ay reebtee samada saaran intaan kaa la weynin waayo waqtiga maqribka haddii shafaqaasi la waayo oo gaduudkaasi la waayo oo mugdi soo galo waqtiga maqribka waa baxay xadiidkaas ku jira fi saxiix muslim wuxuu daliil u yahay madhabka qadiimka asaana raajixa ama madhabka sheika halkan uu ku keenay oo madhab aljadiida waa marjuuc wlcishaau cishuhuna wa awal wlcishaau wlcishaau maxay ku cadfan tahay salaadihii wuxuu tirinaya shantii salaadood salaaduhu waajibka wuxuu yihi waa shan alduhru waalcasru waalmaqribu waalcishaau wa awalu waqtihaa waqtigeeda ugu horeeya cishuhuna waxa waaye idaa qaaba shafaqu alaxmar shafaqa axmarka haddii uu maqnaado oo la waayo waa gaduudkaasi haddii uu maqnaado wa aakhiruhu aakhirkiisuna fi likhtiyaari ikhtiyaarka iyo doorashada macnaa waqtiga qofka uu dooranayo inuusan kadib dhicin oo ugu dambeeya waxa waaye ilaa hulutd illeyli ilaa habeenka huludkiisa yacni habeenka saddex markii loo qaybiyo qayb ka mid a ilaa laga gaaro waqtiga wa fi ljawaasi bannaanaanshahan oo qofka u bannaan tahay inuu cisho tukado ilaa طuluuci اlfajri الthaani waa ilaa uu dilaaco aad- fajr fajarka labaad ilaa طuluuci اlfajri الthaani laba fajaraa jirta alfajr الsaadiq iyo alfajr اlkaadib alfajr اlkaadiba waxaa la ihahda alfajr الthaani waana midka uu kusoo gelayo salaat اlfajri salaada subax طuluuc اfajr الthaani markii la gaaro salaada subax waqtigeedii waay adinkiyaa la gaaray adinkii fajarkaa la adinaa الثاني مxaa ka horeeya الأولا ka horeeya waana الأول waa midka الكاdib kaasi ma ahan mid loo yani waagu uu ku dilaacayo ama الفجر الثاني waagaa dilaacay waktigii saلaada subaxa la gaaray warkan macnihiisa waa marka cishuhu wuxuu jiraa ilaa adinka salaada subax laga gaaray waktigiisa wuxuu ka bilaabmayaa markii gaduudkaasi la waayo ilaa adinka salaada subax laga gaaray culamada qaar waxay leeyihiin cishuhu waa ilaa nisfi leyl ilaa habeenka kale barkii laakiin sida raajixa waa sida sheikhu sheegay raximah اllah waqtigu indiraari waa ilaa طuluuci fajr الthaani ilaa adinka labaad fajarka fajar yani fajarka labaad oo dilaacayo ayuu jiraya cishuhu wsubxu salaada subax waa salaada shanaad wa awalu waqtihaa waqtigeedan waxaa ugu horeeya طuluucu اfajr الthaani fajarka labaad dilaacidiisa waakhiruhu aakhirkiisuna fi اlاkhtiyaari ila اlsfaar fi اlاkhtiyaari yani hadduu qofku doorto inuu dib dhigin waxa weeye inuu gaaro ila اsfaar isfaarka waxa weeye yani in dhulka iftiin soo galo waqt اlsfaar waa waqti dhexe waay salaadii waqtigeeda ugu horeeyana ma ahan aakhiru waqtihaana ma ahan iftiinka iftiin ziyaadaha jira oo dhulka waxaa wa iftiin badana ka jira xanafiyadu ayaga waxay qabaan salaada subax isfaarka dhexdiisaba in la galo waqti isfaarkaa salaada ugu soo horeysa la gelaya laakiin jumhuur culamaa waxay leeyihin maya isfaarku waa dambeeyaa isfaarkuna waxa waay waa iftiinka iftiinka soo ziyaadaya gadaal ka imaanay wa fi ljawaazi banaanaanshaha dhexdeena ilaa tuluuci shamsi ilaa qoraxdu ay soo baxdo salaada subax in la tukadaa waxay bannaan tahay ilaa طuluuci shamsi ilaa qoraxda soo bixideed sheikhu marka wuxuu sheegay awal lwaqti iyo wasat lwaqti iyo aakhir lwaqti aakhir lwaqti haddaad dhaafto salaada aada tukatahay maxay noqonaysaa qadaa'an ayay noqonaysa waa salaad lasoo qaleeyay ee adaa ma aha gudasho ma aha arrintaasi ama masaa- masaa-ishaas sheikh raximah llah wuxuu uga hadlay awqaat salawaat ama mawaaqiit salaa salaadaha waqtiyadeeda markii nabiga calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey ayu lacmaali afdal wuxuu yidhahda asalaatu calaa waqtiha waa salaada in la tukado calaa waqtiha riwaayad waxaa jirta dhahaysa asalaatu fii awali waqtiha lafdiga awala lafdi sugan maaha lafdiga awala lafdi saxiixa maaha lafdiga saxiixa waxa waa asalaatu calaa waqtiha laakiin haddana maca daalika salaada waqtigeeda ayadoo la tukanaya waxaa fadli badan in la tukado fii awali waqtiha waqtigeeda ugu horeeya salaadaha shantaa dhammaantood haddii qofka uu hawleeli waayo inuu tukado fii awali اwaqti wuxuu tukanaya fii wasati اlwaqti hadduu haleeli waayo fii aakhiri اlwaqti laakiin fii aakhiri اlwaqti ma ka dib mari karaa kama dib mari kara mana u banaano sidaasaana nebiga loogu sharxay calayh الsalaatu wasalaam oo waxaa u baray jibriil salaad walba awalkeeda iyo aakhirkeeda intaba waa u tusaaleya waa u sheegay sidaas marka in loo ilaaliyo ay tahay salaadaha awqaadooda والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين